kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamijka idiin soo diyaariso dalladda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma dalladda oo ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbiyaa warbixinno bulshaya arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba magacaygu waa shukri caabi cabdi oo barnaamijkan idinkaga soo jeedinaysa magaalada muqdisho qodobada aan kusoo qaadan doono toddobaadkanna waxaa ka mid ah gabdhaha aan gaarin da-da qaangaarka oo tacadiyo kala kulma dadka leh guryaha ay ka shaqeeyaan ku dhowaad afartan haween ah oo la kulmay tacadiyo jinsi oo helay fursad ay ku bartaan xirfado kala duwan kaalinta warbaahinta iyo bulshada ay ku leeyihiin ka hortaga tacadiyada jinsi ee bulshada loo geysto walaac xoogan oo laga muujinayo rabshadaha ka dhaca qoysaska xilli magaalada cadaado aysan ku oolin goobo lagula tacaalo aynu ku bilaawnay gabdhaha aan gaarin da-da qaangaarka ayaa tacadiyo kala kulma dadka leh guryaha ay ka shaqeeyaan yuusuf sheekh aadan ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada beedhabo soona jeedinaya gabdhaha aan gaarin da-da qaangaarka ayaa tacadiyo kala kulma dadka ay ku shaqeeyaan guryahooda waa arrin muhiim ah oo u baahan feejignaan iyo xal degdeg ah sababaha keena tacadiyada ayaa ah sinaan la-aanta bulshada gabdhaha yaryari waxay badanaa loo arkaa inay yihiin kuwo aan awood lahayn taasi oo keenta in loo adeegsado si khaldan xabiibo xasan waxay ka mid tahay dadka degan kaamka jamaame oo ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada baydhabo iyadoo u warantay barnaamijka wadaagga sooma waxay sheegday in gabar afar iyo toban jir ah oo walaasheedu dhashay kan imaaday degmada qasax dheere ee gobolka baay ay kala kulantay dhibaato dadkii ay u shaqaynaysay waxay sidoo kale sheegday in ay bishii kula heshiiyeen markii hore lacag dhan labaatan doolar kadibna gabadhii loo diiday lacagtii lana garaaca magaca raga xasanoolaara gabar walaale ee oo fukooytay gasadheera mayla araayo ise gabarta miya afar sana roogdiya jeyti madiya jeyti gabartii mayla aray walaha buri waana walaha bug dhawe bilii labaatan bere roogdo soddon bere ka heliya gabartii walaag obado ayti i walaa sida elayna arti qoftii hasku fiijiri xaquuqdiyana ma siina marka dhibaatadaasaa jarta unin dadka xoote barakac aho kaamata deganaana nagdi nag obada waayt waana mada aragda ogaawana era qoftii una la heliynay walaalay la heleydi gabartii may hambug dhowtay waana walaajanahan ku tabsiidi markiuna arni wayna artay ee gabartii mada aragda walnamag obadaasa ogaawan ar maya una ilaahay le arintaan aan sheeganay laakiin qoftii la helinibaho wiilkan habug dhowtay haburaydi shabaasku ka erni waa arrin xanuun badan dhibaato weyn ku haysa bulshada tacadiyada waxay noqon karaan kuwo jireed maskaxeed iyo xitaa kuwo kale taasi oo dhaawac weyn u keenta gabdhaha da-da yar ee aan weli helin awood ay isaga difaacaan xaaladahaasi adaga horjoogaha kaamka jamaame cabdulaahi aadan macalin ayaa isaguna sheegay in kadib markii ay arkeen dhibaatada joogtada ahi ay bilaabeen in bulshada degan kaamka ay ka wacyigeliyaan in aysan shaqo loo dirin gabdhaha aan gaarin da-da gaangaarka si aysan tacadi ula kulmina an oo abdulaahi iidin maalan leerow guddoomiyaha kaamka jamaam ah wacyigelin badan aan suubiyaan usbuuc iyo lama jeer oo kale wacyigeliyaan hataa ma erhaayna badana gabdhowta shaqa jiifadeno oo meyle taadika ka dhiifad ilaahay obsadaha walbara iskoole oo dhibiyaalka kayaala jeeye ilaa beesanaa dowladda dadanka daagdi barnaamijyasa ay badan aan galaan idoo ibaha meyle ka baaba'aha ilaahay marshay qofka hayeeka leeyi iskoolka geekujeege kalena idi shaqaba aan direwaayo idiba walka ama on lahayn maasha allah badana dad badan isbedeli walyaray walyareeta wili walaa mada adeega suubihamad badana inti gabro dirfadi aaday aska dhibahayt intii gorinyaha gurt aamino cabdiraxmaan jaamac oo ah guddoomiyaha ururka eftin women rights and development ayaa sheegtay inay jiraan kiisas badani oo tacdiyo ah ay la kulmaan gabdhaha aan gaarin da-da gaangaarka waxayna bulshada gaar ahaan goosaska barakacyaashaahi iyo kuwa nugul ugu baaqday inaysan shaqo loo dirin gabdhaha aan gaarin da-da gaangaarka si aanan ula kulmin tacadi noocuu doonab ha ahaadee tacadiyada walilaylan korseeda kore inay gabro iyo ido iyo ha ku bahaayaanoo duruufta ha ku biyaaso baxnay shaqayle eraw horta inay loonhela waxyaabo bedel eh oo ni gabartan ha shaqaytan hayn ani qoysaska danu yartee horta shaqaabuurrayn sameeyo dhaqaalo helaanoo gabrogaas yaryar naftirsho walbarasho helaano xirfado la baro iyo ka shaqaysadaan xataa haddii walbarasho iskool ilaa iyo dugsi sare helaana si wali qora wali aqriya u xirfado ani la bara siyo bedelkii meelakacadaadi ka shaqaysado fadeen ka shaqaysadaan suxurnimo le cilaansaar oo kale la bara harqaantalo oo kale la bara xirfadii markaas xurnimo le ka shaqaysata waan ini dowladda action ku qaado ana maleeya kule wasaaradda haweenka hada xuquuqda caruurta iyadan ka shaqeeya hayta oo koonfur galbeed gaaran eh inay wali rajeeyaan ee la dhaqangeliyo oo dowladda dhaqangeliyeeda oo waxyaabaha linkubaahayo tasiilaadka madaas liinbaahdaana dowladda xoog isku saarta oo sida iyada ka dhaqangeliya fadi iyada ku shaqayta urur bulsho ahaan unina ani walay tabartayna karaankayn eh hadii wacigelin nagata iyo hadii fundraising nagata walaynu samey korninu samayno iyo xataa dadka oo unkumaarmaan ini la caawiyo gabar caawidan baahdan naftirsho la wacigeliyo ilmaudinka linkaweero xaqa iyada gabartan kaleta lan sheega
mahadsanid yuusuf ku dhowaad afartan haween ah oo la kulmay tacdiyo jinsi ayaa helay fursado ay ku bartaan xirfado kala duwan si noloshooda ay u maareeyaan maxamed axmed soomane ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada muqdisho soona jeedinaya afartan iyo shan haween dayar ah oo la kulmay xadgudubyo iyo tacadiyo jinsi ah ayaa hadda helay tobabar daweyn shaqo abuur iyo xirfado kala duwan oo ay barteen kuwaasoo hadda nolol maalmeedka qoyskooda ka soo dhacsada wax badan ayaana iska beddelay noloshooda kadib muddo yar oo ay heleen daryeel iyo tobabar oy siisay hay-adda daryeel bulsho taasoo caawisaa dumarka la kulma tacadiyada dhanka jinsiga ah kuna sugan kaamamka ku yaallo muqdisho iyo duleedkeeda muuse cabdi jaamac waa horjoogaha kaamka uxud ee duleedka degmada daynileh waxa uu sheegay in bartankii sannadka laba kun afar iyo labaatan haween ka badan afartan iyo shan kuwaas oo ka kala imaaday gobollada dalka muuse waxa uu sheegay in wax ka badan saddex bil ay joogaan kaamka waxa uu sheegay in dumarka ay ka muuqdeen tacdiyo badan ooy qayb ay ka hayeen jirdil xooggan balse waxa uu sheegay in hay-adda daryeel bulsho ay u samaysay daryeel caafimaad sidoo kale dumarka ayaa loo geystay tacadiyo isugu jira kufsi iyo jirdil muuse ayaa sidoo kale barnaamijka wadaagga sooma u sheegay in dumarka loo qabtay tobabar sare loogu qaadayo xirfadaha nolosha si ay ugu shaqaystaan waxa uu sidoo kale xusay in xirfadaha la baray ay kaamka dhexdiisa kaga shaqaystaan lacagaha ay ka helaan ay ku dabiraan nolosha qoyskooda dumarkan tacadiyo badan iyo dhaawacyo ayaa ka muuqday markay noo imaanayeen balse hay-addu waxay u samaysay daryeel caafimaad oo dhaawacyadii ku yilay ayaa ay ka daaweysay sidoo kaleeto dumarkan tacadiyo jinsi ayaa loo geysta oo kufsi marka hore sidaan soo sheegay daryeel caafimaad maadaama ay aad dhaawacyo waaweyn ay ka muuqdeen markii ay fiicnaadeenna waxaan u qabannay tababar oo aan ku barayno xirfadaha ay ku shaqaysan lahaayeen oo ay ka mid tahay harqaanka cilaansaarka iyo waxyaabo kale haddana waa ay ku shaqaystaan baqaarkood khadiijo axmed iimaan waa hooyo taas oo ka soo barakacday degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose bartankii sannadkan muddo saddex bil ahna ku jirtaa kaamka uxud ee duleedka degmada daaniele waa hooyo haysata siddeed carruur ah oo aabbahood uu ku dhintay dagaal ka dhacay degmada qoryooley afar sano ka hor waxa ay barnaamijka wadaagga sooma u sheegtay inay la kulantay tacaddi jinsi ah lana kufsan rabay waxa ay sheegtay markii ay kaamka ku soo laabatay inay hesho daryeel caafimaad iyo la tacaalid kana soo bogsatay dhibkii gaaray waxay sidoo kale sheegtay in loo sameeyo shaqo abuur taasoo ah mid ay kaga badbaadayso in mar kale ay la kulanto tacaddi jinsi ah xirfadda harqaantulista oo la baray ayaa hadda ku shaqaysataa waxa ay ka dhex shaqaysataa gudaha kaamka iyada oo wax ay hesho ku dabarto nolosha reerkeeda oo iyada uun ay u dhadhaqaaqdo magacayga waxaa waaye khadiijo axmed iimaan waxaa ka soo barakacay qoryooley waxaa jirta maalin maalmaha ka mid ah wiilal guri degan markaas ani wiilal keligood inay yihiin muu malaynaynin laakiin waxay ii sheegeen inaan dhar u dhaqaayo lacagna way ii sheegeen sidii waa u tagay dhar anoo u dhaqaayo waxaa kala kulmay saddex ayagoo kamida waxay rabeen anay markaas inay kufsadaan intii ayagaa iska celinayo oo ayagii aa rabi inaan iska badbaadiyo dhib waxaa jira oo jirkayga soo gaaray sidoo kale xataa waxay iisoo qaateen midi oo meelo qaar kamida korkayga ay ku durdureen hay-addan waxay noo samaysay tababar oo anaga markaas maalinteenaas aan ku samaysan karno xirfadda oo waxaan ku shaqaystaa harqaanka taasaan ka helaa nolol maalmeed faadumo xuseen cali iyada iyo koox haween ah kuwaasoo tiradoodu ay ku dhowdahay afartan iyo shan haween ah oo ka soo barakacay gobollada dalka ayaa waxay soo gaareen kaam ku yaallo duleedka muqdisho bishii agosto ee sannadkan waxay faadumo inoo sheegtay inay la kulatay dhacdo kufsi ah taasoo u geysteen koox rag ah kadib afduubay u geysteen waxay afduubatay laba nin oo watay gaari leyla calaawi ah waxaana ii keeneen meelka gobolkan ku noola wax kasta oo ay iga samaysan kareen ayay iga samaysteen jirdale xitaa way ii geysteen walaalayaal jirkayga nuura ayaa ku arki karta ilaa hadadan laakiin hadda wax walba waa ka bogsaday kadib markii aan imaad muqdisho waxaana gacanta lagu haysa hay-ad caawisa oo daryeesha haweenka la kulma tacadiga jiisiga ah hadda waxaan bartay xirfad aan nolosha reerka ku maareeyo waxaana hadda ku shaqaystaa ciilaanka mahadsanid maxamed kaalinta warbaahinta ee bulshada ay ku leeyihiin ka hortagga tacadiga jinsi ee bulshada loo geysto dood arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada baardheere ee gobolka gado inooga soo dirtay sumaye cabdiqaadir soona jeedinaysa doodeenna maanta oo ku aadan kaalinta warbaahinta iyo bulshada ay ku leeyihiin ka hortaga tacadiyada jinsiga ee bulshada loo geysto waxaa markaasi aan ku falaqeyn doonaa qodobkaasi waxaana si wada jir ah isku falaqeyn doonaa ama dooda inooga qayb qaadan doono bare cabdinuur faarax oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee degmada baardheere iyo xasan khayre maxamuud oo isagana ka tirsan guddiga barakacayaasha iyo qaxootiga ee degmada baardheere si wada jir ah labaduba waa kusoo dhaweynayaa doodeena maanta aan ku falaqeyn doona kaalinta warbaahinta iyo bulshada ay ku leeyihiin ka hortaga tacadiyada jinsiga ee bulshada loo geysto marka xigta waxaa labaduba su-aalaha aan ku kala bilaabi doonaa bare macalin nuur waxaa leeyahay bare soo dhawow waxaa ka warantaa ama ka falaqeysaa kaalinta warbaahinta iyo bulshada ay ku leeyihiin ka hortaga tacadiyada jinsiga ee bulshada loo geysto horta waa horta kufsiga waa wax aad u xun midda labaad wax laga hortegi karaa ama saxaafadda waxay leedahay doorkeeda ah in ay wacyigelin ku samayso arrinkaasga si loo helo prevention dadkana waxaa looga baahan yahay ay waxaas ku dhacaan in ay soo gudbiyaan ay sheegaan si wax looga qabto waa in la helo marka the advocacy of the criminal justice system in la helo wax la dhaho oo cadaalad in la helo weyaan hadduu lagu fuliyo saxafaddana waxaa waaye door muhiim ay ku leedahay si ay wacyigelinta ugu celceliso warbaahinta aad waxaa looga baahan yahay inay qabato wacyigelinadii inay isu keento bulshadii inay qabato tababaro inay isugu keento magaranaysaa meelaha oo degmooyinka dadkii sida culamaa udiinka dhakatiirta dadka waxgaradka ah dadka aqoon-yahanada ah haweenka dhalinyarada sportiska waxyaabaha uu geysan karo kufsigana dadkii laga wacyigeliyo cuduruu faafin karaa kufsiga qof baad moralkiisa ku ciyaaraysaa haween oo dumar oo hooyada walaasha gabadhaadii ah oo mustaqbalkeeda la noolaanayso daanadii loo geystay waxaa la rabaa marka in laga wacyigeliyo in laga wacyigeliyo arrinka isaga ah ma garatay marka waxaa waaye dadki waa in lasu keeno bulshadana sembri ee saxaafaddu ka qayb qaadato inuu wacyigelintaas sameeyo waxaa waaye waxaan ugu baaqayaa horta marka koowaad dad muslimaan nahay dad muslim ahna waxaas kuma dhaqmaan muslimnimadii marka koowaad horta in la xasuusto ilahi la xanuususto zino weliba kufsi oo xoog ah oo qof haween ah loo geysanayo waa wax laga xumaado hooyo ah walaasha ah hooyada ina qofka inuu ka soo qaado hooyadii dhashay baa muhiim ah waxaa waaye wax laga xanuunsado weye gabdhaha iyaga waxa loo geysanayo kuwa u geysanayana waa kuwa aad u xun waxaan leeyahay kan waantooba gabdhahana waxaan leeyahay sheega kuwa waxaas idiin geysto sheega si loo xiro loo dilo loo dhibaateeyo cinqaab ay u maraan waa shaydaan shaydaan ha qaranina sheega qofka dhibaato kuu geysto sheeg si loo maro oo xaqaaga u hesho taas waa leeyahay midda labaad ayagana ragga waxaa samaynaya waxaan ku waaninayaa ilaahay ha ka baqaan ilaahay ha ka baqaan fadeexana ha ka baqaan dadkan dhibaatada ha ka daayaan taas waa fikirkayga aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay martideena dhinaca kale hayaa markaana su-aashiisa aad dul dhigi doonaa soo dhawow adiguna sidoo kale waxaa ka warantaa bal kaalinta bulshada ay ku leeyihiin ka hortaga tacdiyada jinsiga ee bulshada loo geysto aragtideeda waxaan u arkaa tacadigaas waa foolxumo aad iyo aad u weyn waxaa la rabaa ururka haweenka arrimaha bulshada shareecada islaamka intay wada kulmaan arrinkaas aad looga wada hadlo kufsiga kufsiga iyo jinsiga iyo tacdiga weyn oo gabdhaha loo geysanayo ma fiicno ma fiicno gaaladii baa diiday annagii islaamka ah annagoo islaam ah ayaa waxaas hadda ay nagu dambeeyaan waayo ninka kristanka ee marka hadda sida reer galbeedka kale marka kufsiga geysto konton sana lagu xukumaya kii gabadhaada shalay fuulay kufsadee xoogeyn hortaadu marayaa islaamna waa sheeganaynaa dad islaam diinta diinta ku dhaqmana waa sheeganaynaa waxaasi wax jira ma ahan diintanada aan u noqono shareecadanada aan u noqono hooyooyinka aabooyinkana waxaan leeyahay guurka fududeeya sida micnaha gabadhana caruurtina ilaashada guurkeedina fududeeya awlaadana guurka loo fududeeyo arrinkaas arrin aad u xun waaye marka hadduu ilaahi yidhaaha waxaas waxaa ka akibah in shareecada muslimka lagu dhaqmo qofka diin iyo maadiba barto waxaas kama suurtoowaan jaahil jaahil dhalay iyo jaahilka ishaleeyo waxaa waaye meesha waxaa ka imaanaya foolxumo aad iyo aad u weyn haddii ilaaha idmaa insha allah kaalintan warbaahinta ay ka qaadanaysa tacdiyada jinsiga kufsiga waxaa waaye lambar one waxaa la rabaa ummadda dhammaan meel kasta joogto inay wargeliso kaalin weyn bay ku leedahay kaalin weyn inay ka qaadataan waa la rabaa waxaa waaye qof aan weligiis kufs barara gabar lagu kufsa aan maqlin baa maqlaaya oo ka dhidhinaayo ficil samaynayo ka hortag badan samaynayo awlaaddiisa ilaashanayo guriga fududaynayo ma garatay marka warbaahinta waxay ka qaadanaysaa macluumaad weyn bay ka qaadanaysaa waxqabad waxqabad waxyaabo badan ay ka qaadanaysaa waxaan ugu baaqayaa saxaafadda inay howshan aysi joojinin mar walba warkeeda kusoo dirto mar walba ay soo siideyso war hooy halaska ogaada kufsiga war hooy tacdiga halaska ogaada war hooy jinsiyadda iyo galmadan foosha xun halaska ogaada wax walbaa ka imaanaya cudurada ka imaanayo waxaa ka imaanayo in adduunka dhan lagu raga waa ku imaan karto waxaa intaasi inoogu eeg doodeenii ku saabsaneed kaalinta warbaahinta iyo bulshada ay ku leeyihiin ka hortaga tacdiyada jinsiga ah ee loo geysta bulshadeena soomaaliyeed waxaana dooda igala qayb qaatay bare cabdinuur faarax oo kamid ah ururada bulshada rayidka ah iyo degmada baardheere iyo sidoo kale xasan khayre maxamuud oo isagana ka tirsan guddiga barakacyaasha iyo qaxootiga ee degmada baardheere mahadsanid sumayo walaa xoogan ayaa laga muujinayaa rabshadaha ka dhaca qoysaska xilli magaalada cadaado aysan ku oolin goobo lagula tacaalo luqmaan axmed maxamuud ayaa warbixintaani nooga soo diray magaalada cadaado soona jeedinaya magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ayaan lahayn goobo looga hortago rabshadaha qoyska taasi oo kor u qaaday rabshadaha dhex mara qoysaska leyla axmed xasan waxa ay ka mid tahay hooyooyinka ku nool degmada cadaado waxa ay sheegtay in maalin walba degmada ka dhacaan rabshado la xiriira iskudhaca qoyska taasi oo maalin walba isku dayaan in ay xaliyaan waxa ay soomo u sheegtay in degmada aysan ku oolin hal goob oo wax looga qabta rabshadaha qoyska taasina ay sii kordhisay isqabqabsiga qoysaska cusub kuwaasi oo qaarkood waalidiintoodu isku dooraan ayna ku adka isfahamka habkii ay u maamuli lahaayeen qoyskooda soona dadejisa inuu furin dhaco waxa ay tilmaantay in ay xaliyaan qoysas badan oo guddiga xaafadda ay isku dayaan inay qoysaskaasi kala dhex galaan sidoo kalena ay jiraan kuwo ay ku guulaysteen inay sii dhisnaadaan waxa ay tilmaantay inay xaliyeen qoysas badan oo guddiga xaafadda ay isku dayaan inay qoysaskaasi kala dhex galaan sidoo kalena ay jiraan kuwo ay ku guulaysteen inay sii dhisnaadaan
kuwo anagu aan kusoo baxnay iyo kuwo ayagoo markaas marxaladooda taagan yihiin iyo wax walba adduunya waa taqaanaa dad qofka intuu adduun ku noolyahay hadba wuxuu arkaa moogta boqol qoysaan aragno isku dhacday nin naagas qaba iyo dad dhalay iyo dadku si walba yihiin dad badanoo isku dhacay waa aragno anugu waa arkay wili xataa kaas ahaan waa la kulma meel loogu talagalo inta la diyaariyey boor lagu dhejiyo layiri meeshaas loosoo diyaargarooba dadka isku dhaca si loogu xaliyo ama lagu kala furo ama se laisugu daro ma arkin badanaa waxay isku furaan sida biilashoo kale macnaha daqligoo kale guryaha kiradoodoo kale waxyaalahaas badanaa ay isku furaan dadka macnaha dhaqaalaha dhankooda smer ku kala tagaan qoysaska qaar ayaa kala tagoodu qayb weyn ka tahay dhaqaale yari soo wajahda sida in uusan shaqo haynin aabbaha qoyska maadaama laga rabo masruufka carruurta sahra cabdulaahi cali waa hooyo da'yar oo haysata afar carruur ah waxa ay iyada iyo carruurteeda dulsaar ku yihiin qoyska waalidiinteeda kadib markii ay kala tageen aabbaha carruurteeda waxa ay soomo u sheegtay in ay guursatay iyada oo lix iyo toban jir ah waalidiinteedana ay siiyeen wiil la ilma adeer ah kaasi oo hal hal sano ka weynaa iyada waxa ay sheegtay in ay isqabeen muddo lix sano ah intaasina ay ku noolaayeen nolol ay waalidiintoodu tabari jireen qarashaadka ku baxa qoyskooda maadaama uusan shaqayn ninkeeda taasina ayuu adkaysan weysay maadaama uu kasoo bixi waayey mas-uuliyadda waxa ay sheegtay in ay kala tageen sanad ka hor hadda ay u shaqaysata carruurteeda noloshooda iyo waxbarashadooda oo ay meel ka soo saarato waxa ay soomo u sheegtay in subax walba ay u kalahdo suuqa halkaasi oo ay ku leedahay sandaqad yar oo ay ku iibiso qudaar kadibna ay kasoo hoyato qorax dhici maadaama waalidiinteeda danyar yihiin ay iyada dabarto nolosha qoyskeeda iyo midda waalidiinteeda waa ku dhowahay walaal magacaygu waa sahre cabdulaahi cali waxaan ahay hooyada yar oo dhashay afar cunug anigoo lix iyo toban sano jira ayaan guursaday ninkaygina waxaan ku kala tagnay dhaqaalo daro waxaan hayaa waalideyntii oo laba oo maanta hanti iyo waxba ma haysano waxaan iifun sida ujeeda suuqaas yarka oo yaanyada un ka biilo hooyaday oo cajisa iyo aabay cajisa iyo afarteeda cunug rofeor liibaan axmed faarax oo ka mid ah aqoon-yahanada ku nool magaalada cadaado kaasi oo ka shaqeeya arrimaha bulshada sida wacyigelinta dhallinyarada latalinta iyo dhismaha qoyska waxa uu soomo u sheegay in rabshadaha qoyska ay ka dhashaan isfaham la-aanta qoysaska degdega lagu dhiso iyo sidoo kale in magaalada cadaado aysan ku oolin gooba arrimahaasi ka shaqeeya iyo dhaqaalyari soo wajahda qoyska waxa uu sheegay intaasi looga hortegi karo in la helo goobo wax looga qabto rabshadaha dhex mara qoysaska iyo sidoo kale in bulshada ay helaan wacyigelin la xiriirta dhismaha qoyska sidoo kalena waa in ay helaan lamaanayaasha cusub xaafiisyo talasiin ah oo ay ka helaan talooyin la xiriirta qoyska ay dhisayaan sidoo kale waxaa kaalin weyn ka qaadan karta yaraynta iskudhacaasi in la yareeyo qarashaadka faraha badan ee ku baxaya arooska taasi oo beddelkeeda lamaanayaasha ay dhigtaan aroos aan qarash badan lahayn si ay u dhisaan mustaqbal raagaa walaahi horta rabshadaha aad iyo aaday u badan yihiin waxyaabo badan oo waxaa keena waalidka xaggooda ka imaada waxyaaba mataqaanaa khilaafaad qoyska dhexdiisa ka imaada waxyaabo badana keena markii aan kala bixiyo waxay noqonayaan waxyaabahaas waalidka horta qaladka waalidka ay leeyihin waxaa waaye ilmaha ayagoo yar inay isku daraan in mataqaanaa gabadha ayadoo yar ay nin odaya ay u guuriyaan waxyaabahaas kale waa keenaan sidoo kale khilaafaadka waxaa keena in mataqaanaa isheeg ninkii iyo naagtii isqabay ay ku heshii waayaan gurigii walaahi waxaa looga bixi karaa in mataqaanaa isheeg labada qof isqabta ay isku dul qaataan mataqaanaa guurku waa moogtahay waa nasteexo marka in mataqaanaa laisku nasteexeeyo laisku naxariisto saa looga bixi karaa waa macquul goobo mataqaanaa isheeg labada qof markay ay mataqaanaa heshii waayaan oo kale ay u dacwo tagaan in la sameeyo waa fiicnaalaheyd wallaahi waxaa lagu yarey karaa in loo dhiso xafiisyo talasiin ah si loo yareeyo isku dhaca qoyska mahadsanid luqmaan intaas ayaan maanta kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadka oo ah sidee loo ciribtiri karaa tacadiyada jinsiga ah ay la kulmaan haweenka soomaaliyeed nala wadaag aragtidaada adiga oo la soo xiriiraya taleefanada idaacadan mahadsanidin